aayaadkii baynu ku dhex jirnay suuratu nuur waa aayadda conton suurat laxzaab baan leeyahay cafwan aayaadka conton aayadda conton min suurati alaxzaab qaala allahu tacaala yaa ayuha الnabiyu inaa axlalnaa laka aswaajak allaatii aatayta ujuurahun وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إلى آخر الآيات وحا أي كور رميان آياتهني أسردي أما قيسكي قالقها قيسكي قالقها النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي وحي لها وحلالي هي خصوصياتك ونبي ليه ama waxyaabaha uu kaga duwan yahay ummaddiisa oo wuxuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxyaaba isaga u gaar ah oo khusuusiyaadkiisa la yidhaahdo kuwiibaa qaar ka mid a halkan ilaahay oo ku xusaya sababta aayaadkani ay ku soo degeenna waxaa ay ahayd nabiga markii ay kusoo degtay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntuna turidna alxayaata adunya waziinataha fatacalayna wamatickunna wasarixkunna saraaxan jamiila ayaa dumarku ay ka cabsadeen inuu furada kolkaasay dabeedna u hiloobeen ay jeclaysteen inay la joogaan ay tanaasul sameeyaan turjii man tashaau minhuna watu'wi ilayka man tashaa aayaadkanaa soo degay marka yaa ayuha الnabiyu nabi maxamedow qul liaswaaji qul inaa axlalnaa laka waxaanu kuu xalaalaynay aswaajaka ooryahaaga allaatii aatayta ujuurahunna kuwaasoo aada meherkooda siisay kuwaasi xalaal bay kuu yihiin oo imakaba waad qabtaa oo waa xaasaskaagii wamaa malakat yamiinuk dumarka gacantaadu ay milkiday ee addoommaha ku ahina xalaal bay kuu yihiin kuwaasoo mimaa afaa allaahu calayk kuwa ilaahay cadowga uu kaaga soo reebay ah kuwa cadowga lagaaga soo reebay addoommaha ah iyaguna xalaal bay kuu yihin wa banaati cammika hablaha abtigaa u dhalay adeerkaa u dhalay iyo wa banaati cammaatik ee dooyinkaa kuway dhaleen kuwa ilma adeerka tihiin iyo kuwa ilma abtiga tihiin iyo wa banaati khaalik abtigaa kuwa uu dhalay iyagana ilmaad tigatiin wa banaati khaalaatik kuwa habrawadaagga tihiin iyaguna xalaal bay diyiin macnaha habaryarahaa kuwa ay dhaleen allaatii kuwaasoo haajarna macak adiga kula soo qaxay oo maka kaala yimi wamra'atan ruux dumarhina waanu kuu xalaalaynay mu'minatan ilaahay rumaysa qof mu'minada iyaduna xalaal bay kuu tahy in wahabat nafsahaa linabiy haddii nafteeda ay nebiga u hibayso in araada nebiyu hadduu nebigu doono an yastankixahaa inuu guursado haddii shuruudaha laga helo gabadhaa nafteeda kuu hibaysa in xalaal bay kuu tahy khaalisatan laka iyadoo adiga kuu gaara gabadha nafteeda kuu hibaysa min duuni lmu'miniin mu'miniinta maya oo gabadhistaa kuma guursan karaa nafteeda u hibaysa qad calimnaa gaar bay iyagu yihiin axkaamta mu'miniintuye qad calimnaa waanu ogaanay buu ilahay yidhi ummaddana ogaysiin maa faradnaa calayhim wixii aanu mu'miniinta ku waajibinnay fii aswaajihim ooryahooda ooryahooda iyo wixii axkaam ka dhexaysay suuradaha hore baqara ay ka mid ahayd baynu kusoo marnay iyo wamaa malakat aymaanuhum gacmahoodu wixii ay milkiyeen wixii axkaam iyagana ka dhexaysay lasoo sheegay waxaasoo dhan baa laguu xalaaleeyey nebi maxamedow cilada iyo sababtuna waata likay laa yakuuna calayka xaraj si aanad wax cidhiidhiya iyo diiq u gelin oo aanad dhib u dareemin wa kaana allaahu qafuuran raxiima ilaahay baa ahaaday mid dembiga dhaafoo naxariista turjii waa dibdhigi man tashaau minhunna taa ad doontee dumarkan ka mid ah waad iska yaro riixi doontaayoo habeenadeeda qaar baad dhaafin wa tu'wi ilayka man tashaau taa doontana waad soo qadimi oo habeenaad isugu xigsiin kartaa waman ibtaqayta ta aad raadsato ama jeclaysateed doonto oo miman casalt tii markii hore aad habsaamisay ama aad dib riday haddaad imika tidhaahdo iyadiina waan u badinayaa habeennada falaa junaaxa calayk taana dembi kaama haysto qadin oo akhir daalika sidaasaa adnaa u dhowi badan an taqara acyunihun inay indhahoodu qabowsadaan dumarka oo hinaasuu ka yaraado walaa yaxsanna oo aanay murugoon wayardayna ay ku raalli noqdaan ay ku mafsuudaan bimaa aataytahunna wixii aad siisay kulluhunna dhammaantoodba ay ku raalli noqdaan wallaahu yaclam ilaahay baa og ogaanayao ka warhaya maa fii quluubikum waxa qalbiyaashiinna ku jira ee idinku qarsoon wa kaana allaahu caliiman xakiiman ilaahay baa cilmi iyo xikmadba leh laa yaxilu laka nisaa dumarku xalaalkuuma ahaa min bacdu intaa aad qabta kadib walaa an tabadala bihinna inaad iyaga ku dooriso min aswaajin oorya kale inaad kuwan ku badashaana xalaal kuuma aha walow acjabaka xusnuhunna quruxdooda iyo wanaaggooda haba ku yaabgeliyo ilaa maa malakat yamiinuka kuwa addoommahee gacantaadu ay mulkiyeen un mooyaane kuwa iyo kuwanaad qabtunba xalaal ku ah wa kaana allaahu calaa kulli shayin raqiiba ilaahay baa wax walba eegaya oo ilaalinaya oo aan waxba ka qarsoomayn dhowrka aayadood way isku xidhan yihin aayadda labiyo konton ee imminka carabka aynu marina u dambaysaa xagga soo degidda horraysay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarku mar bay ku yaro buuqeen waa u yaro koodheenoo waa u yar heshiiyeen waana iska hawl badantay hadduu nin dumar badan yahay dumarkiisu ay badan yihin inay kaartadaa qaataan inay ku heshiiyaan oo laba iyo saddexba oo dabeedna ay dhan un ka soo wada jeedsadaan waxay ku yara adkeeyeen marka waxyaaba isagu ka takhalluso u fududaystay oo ahaa waxaan la yidhaahdaa adduunyada iyo biilkeeda iyo waxaasoo isagoo aanu isku hawli jirin ilaa ay dhacdayba inuu cadhooday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dabeedna uu ka dhaartay bil inaanu iyagaba u imanba dadka haddaad moodaysood la yaabaysa ninka iyo gabadha isa seega waad odhanaysa maxay sawkii ninka wanaagsan ahaa maxaa islaantiisa ku daray waxba ha odhanin basharku waa bashar wuu cadhoonayaa wuu farxayaa wuu diidayaa wuu didayaa waabay dhacday mararka qaarkoodna inuu dumarkiisa qaar furo haddana ilaahay ka ergeeyey oo uu yidhi soo cesho xabsuu furay ina sayid cumar saaxiibkii inantiisa xabso ah markaasaa la raajicaha innahaa sawaamatun qawaama way soom badantay oo way cibaado badantay soon iyo salaadba way badisaa soo cesho dumarkaaga ahlujannahana waa ka mid eh sidii buu ku soo celiyey marka dadku wuu isa seegayaae waa la isdiidi karaa waxaase muhiimahun in xal wanaagsanna la gaadho xumaanina aana iman waata dhacday dabeed inuu yar ciishooday nebigu oo cidhidhiba ay geliyeen markay qaar hadallo badan weydiiyeen ficlan waxaa la odhan karaa iyaguna dee waxa ay weydiinayeen dulmi maahaynoo waxyaabaa diilkiiya wixii ay xaqu lahaayeen bahay laakiin marka horeba nebigu calayhi salaatu wasalaam dee isagu uu ka duwanaa dadka meesha adduunyadaabaa la dooransiiyo iyadoo dooxyo dahaba maad qaadan baa la mise waad iska dayn mee waan iska daynayaa buu maashan waxba ugama baahno haddana dee waa kuwa iyaguna xaqoodii weydiistay kadib sida aayaddaa marka dhaweydaynu akhriyayna ay soo sheegaysay waxa soo degay iyadoo la doorgelinayo oo la leeyay qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya wa ziinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkunna saraaxan jamiilan ilaaha iyo rasuulka kala doorta ilaaha iyo rasuulka iyo adduunyo macnaha ilaaha iyo rasuulka iyo janno miyaa doorateen mise adduunyo macnaheedu waxa weye ama talaasulan siduu isagu u talaasulo la jaan qaada ama see dadka kala noqda oo baasha adduunyaa qusumkiinii doona oo dee isaga iskaga goosta uu tashadae caashuu ka bilaabayoo intii kalena iyo caashi caashaa ugu horrayso intii kaleba waxayd wada doorteenba inay adduunyadaa ka hadhaan ay weyweydiinayaan nebiga waa kii cumar binu khadaab u yimi iyaduu nebigu cadhaysan yahay oo iyana qaar ka mid ihi ay ag fadhiyaan dumarkii cumar markaa waxaa keenay waxaa lagu yihi u wada furay islaami nebigu waa kii ka yaro qosliyey nebiga intuu la kaftamay calayhi salaatu wasalaam oo dee in dhibkani warrag oo dhan haysto oo isaga iyo islaantiisi ibnatu zayd la odhan jirayba aysa seegeen ayuu u sheegay nebiga cumar baa markaa maqaalad yidhi maqaaladiisuunbaabay aayada ku soo degtay casaa rabbuhu in dallaqa kuna an yubadilahu aswaajan khayran min kuna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin hayibaatin wa abkaara kolkii dumarkaasi ay doorteen ilaahay rasuulka iyo jannada iyo aakhiro adduunyada in ay ka hadheen aayaddanaa soo degtay abaalmarin baa looga dhigay laa yaxilu laka nisaau min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaaj walow acjabaka xusnuhun haddaba iyaga hayse baa layihi iyagunbaa xalaalka u ah aayaddaasi xagga kitaabka ama haba ku dambaysa tirada aayadahae laakiin iyadaa dambaysay waay intaa kadibba haddana aayaddan u horraysa kontonaad soo degtay yaa ayuha nabiyuna axlalnaa laka oo sheegaysa in nebiga dabarkaa hore laga furayoo kuwan iyo addoommaha uu qababa uu dhaafin karo oo uu guursan karo dumarka ay qaraabada yihiin iyo kuwaa naftooda u hibeeyeyba wاtartiibu fi lmusxafi hayru tartiibi fi اnusuul kama huwa macruuf fi culuumi اlqur'aan sidan aayaduhu ay isugu xigaan xagga tirada misxafka ama kitaabka qur'aanka ah macnaheedu maaha inay saa u isugu xigeen xagga soo degidda ee way isweyweeraarsayin oo dee waxaad ogsoon tahay aayaddii ugu dambaysay qur-aankana inay ku jirto suuradda u horaysa suurat lbaqara waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat suurat lbaqara akhirkeeday ku jirta aayaadkii ugu horreeyna dee dushaad ka haysaa kuweebay ahaayeen iqra marka taasi waxay kuu caddaynaysaa aayado xagga ayaan misxafka ku dambeeya inay horreeyeen soo degidda taasina waa jawaabtii la odhan lahaa haddaa maxay u horraysay aayaddu caaishana taas saasay leedahay oo xadiidkii saxiix ahaa waxa ay ku tidhi ilaahay ma oofsanin nebiga ilaa uu dumar oo dhan u xalaaleeyey markii aayaadkani ay soo degeen baa dabeetana caashi ay tidhi walee warba dhammaa waxaan dibba laguula hadlayn wax kastoo doonto ilahay baa kuu yeelayba taana macnaheed waxa weeye isagu kolkuu dar ilaahay uga hadhay umuurtii kaleo dhan baa ilaahayna dabarkii ka furay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaan hamiga uu xambaarsan yahay iyo culayska saaran iyo mas-uuliyaddiisu aad bay u badnahay nebiga marka fiqi ahaan iyo taariikh ahaan umuurta nebigaee qoysaskiisa ku xeernay sidaaseh waxaa ka muuqanaya marka aayaadka saddex qayboodoo dumarka ah ama aan idhaahnay afar qayboodoo dumarka ah buu ilahay u xalaaleeyey almahmuuraat waalmamluukaat waalmuhaajiraat waalwaahibaatu anfusahun dumar markaa mahmuuraad oo meherkoodii uu siiyo oo riyaha u qaba ah ina axlalnaa laka aswaajaka alaati aatayta ujuurahun mahmuuraat waa meherkoodiibuu siiyey iyo kuwa mamluukaat ahoo uu isagu addoomma u ah wamaa malakat yamiinuka mima afaaa allahu calayk iyo kuwa muhaajiraad ah oo ilaahay dartii u soo hijroodayoo diin daraaddeed uga yimi dalkoodii makoo madiina yimi waa intaa ilaahay uu isku cadfee u uhi wa banaati camika wa banaati camika amaatika wabanaati khaalika wabanaati khaalaatika alaati haajarna macak waa muhaajiraat qaybta afraadna waxa weeyaan waahibaat anfusahuna lilnabiy kuwo naftooda hibeeyey wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy afartaa qoloba waa ku xalaal balay waxaa aayadda ku xigta ay sheegaysa arin innaga inagu waajib oo ah alqasmu bayna azawjaat in loo cadaalad sameeyo dumarkan dhowrka ah ee la wada qabo ilaahay uu ka dulqaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam turjii man tashaau minhunna wa tuwi ilayka man tashaa aayaddaasi macnaha ay bixinaysa taa doonto waad soo dhoweyn taa doonto waad yar dibdhigid tii aad dibdhigtaad haddana habeenada dambe isugu xigsiin kartaa arrinku waa kuu furan yahay xikmadiina dee waxaa laga dhigay labada jeerba likay laa yakuuna calayka xaraj iyo falaa junaaxa calayk cidhiidhiga si aad uga baxda ilaa cidhiidhi buu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa hore xoogaa diiqad ah ayuu yaro dareemay ilaa qur-aankuba uu ka warramayoo in asraari ay dhex martay ooryaha qaarkooda ooryaha qaarkood ilaahay uu tilmaamay oo uu ka warramay suuratu taxriim bilowgeeda haddaad akhrido marka fiqi ahaan la eego axkaamta ku jirta aayaadkan runtii ay tilmaamayaan xukunka u horeeyaa wuxuu noqonayaa hal yajuusu nikaaxu bilafdi lijaarati aw ilhiba maadaam aayadda ilaahay uu ku xusay ruux dumarahoo nafteeda nebiga u hibeynaysa calayhi salaatu wasalaam marka shuruudaha laga hela inuu guursan karo nikaaxii ama guurkii miyuu ereygaa ku ansixi karaa lafdu lijaara aw ilhiba dee inantaydii baan kuu hibeeyey oo kale iyadoo aynu ogsoonnahay khidbada ijaabat lkhidba inay taasi tahay arrin gaar ah macnaa kolka inantii la bixinayo iyo kolka la meherinayo waa laba xaaladood dabcan oo kale gaar ah waa la odhan karaa ereygoo kolka khidbadii laga jawaabayo macnaheed waxa weye doonidii inanta la doonay hiblaayo ku siiyo kuu hibeeye taasi waa la odhan karaa lakiin dee meher maaha taas haddaba ereygan miya wax ku mehersami karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dee waa tan aayaddu sheegtay laakiin ummadda kale waxba uguma mehersamayaan liannahu nusuus badani waxa ay ku soo aroortay lafdu linkaaxi wataswiij erayadaa in la isticmaalo uzawijukaha bima macaka min alqur'aan falama qadaa zaydun minha wadaran zawajnaakaha fankixuuhuna biidni ahlihin lafdu linkaax wataswiij ereygaasaa la doonayaa waa guur waan kuu guuriyey waan kuu hibeeyey waan iyadu ma jirto iyo waan ku siiyeyiyo taasi meherkii noqon mayso xukumka labaad ee ku jiraa waxa weeyaan halihijratu shartun fi nikaax nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay la hadlayo waxau ihi dumarkaas waa kuwa xalaal xigtada kuwa allaati haajarna macak kuwaasuu soo hijrooday waxay adigu u badan yihiin jumhuurulmufasiriin ana alhijrata laysat biqaydin walaa shartin wainamaa hiya libayaani alafdal sida afdalkaahee fiicani dumarkaa soo qaxaye ilaahay dartii usoo qaxay baa ku wanaagsan inaad guursato ee qaraabadaada waxaa saddexaadoo culimmadu ay isweydiiyeen hal kaana cinda anebiy imra'atun mawhuuba ruux dumaroo nafteeda u hibaysa nebigu miyuu qabay qaarkood la sheeg sheeg laakiin sida raajixa waxa weeye inaanu guursanin mid nafteeda u hibaysay inaanu guursanin oo mararka qaarkood oo ay u yimaadeenna asxaabta uu guuriya maadaamaanu aan isagu diyaar ahayn calayhi salaatu wasalaam xukumka afraad waxa weeye hal kaana alqasmu waajiban calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inuu dumarka u cadaalad sameeyaa isaga mawaajib bay ku ahayd maya dee sida aayaddaniba ay caddaysay haddana waxaa sunnadiisa ku cad iyo axaadiidta inuu u cadaalad samayn jiray nebigu waxa uu siinayo iyo hoyaatinka intaba markaasuu weliba odhan jiray allaahumma haada qasmii fii ma amlik falaa tu'aakhidnii fii ma laa amlik ilaahayow intaas waa intaan karayo laakiin ha iigu ha ii qabanno ha igu canaananin waxaad adigu karaysay anigu aanan karayn oo ah dareenka qalbiga qalbigu kollay dhinacunbuu la jiraa laabilaba ula wa khuliqa alinsaanu daciifa qofku waa iska itaal daran yihi marka xaal kollay dhanunbuu yara ciirsan yihi midunbuu jeceliyoo la yara haysaa naftiisu laakiin haddana sida muuqata iyo hoyaatinka iyo waxsiinta wuu cadaalad samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanay waajibba ku ahayn sida aayaddaasi ay caddaysa innaa axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahun waa laguu xalaaleeyey sidaad imikaba u qabto wamaa malakat yamiinuka mima afaaa allahu calayk dariiqadaa labaadna waa taa u bannaan dadka mu'miniinta ah iyo nebigaba macnaheed waxa weeyaan alaslu fi labdaac altaxriim ilaa biariiqa axalaha allah wax walba waxaa asal u ah inuu iska xalaal yahay laakiin wixii la xidhiidha dumarka iyo arrimahooda xaaraan baa u asala ilaa dariiqada uu sharcigu ku xalaaleeyey oo lagula xidhiidho mooyaane dariiqadaa uu sharcigu ku xalaaleeyey dumar lagu lagula xidhiidhi karo waa labadaa mid un nikaaxa ilaahay uu sheegay iyo milkulyamiin addoonnimo in lagula dhaqmo waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum labadaa mid labadanina ma kulmaan ee gabadha ama wuxuu ku qabayaa qofku guur ama addoonnimo labadu ma kulmi karaan haddii ay kulan isugu yimaadaanna waa kuwa fuqahadu yidhaahda milkulyamiinka ayaa xoog badanaya oo gabadhiisii hadduu soo iibsado addoon ahayd waa fasakhmayaa nikaaxu addoonnimadu ku qabayaa leanna wax badan ayaa addoonnimada ay kaga buruud weyn tahay nikaax oo aanay markaa zawjadu aqbali karayn wa banaati camika wa banaati cammaatik adeerka hablihiisa iyo eedooyinkaa hablahood waa kuwii ugu dhowaa qofka waxaad halkaa ka arkaysaa dumarka had iyo jeer iska dhowdhow inuu guurkoodu dee xalaal yahay sidaa sharciguba u sheegay wax dhibihiina aanu ku jirin sidaa ilaahayba uu nabiga u bandhigay calayhi salaatu wasalaam wa banaati khalaatik wa banaati khaalika wa banaati khaalaatik marka kuwa hore waa kuwii almaadeerka ahaydeen labada dhexena ilmaabtibaynu u naqaanaa banaati cammaatik banaati khaalik kuwa eeddadu dhashay iyo kuwa abtigu dhalay inanta eeddadaa dhashay iyo inanta abtigaa dhashay soo inaabtiun maaha labadaa xikmadaasaa la isugu xigsiyo waa isku magac isku magac bay noqdeen banaati khalaatik iyaguna habrawadaagii habrawadaagii ina abtidii iyo ina adeertii intuba waa isku meelun bay yaallaan afartaa qof dumarka ka soo jeeda allaati haajarna macak waxaa markaas jirtay umuhani gabadhii la odhan jiray bintu abi aalib sayid cali walaashii ina abu aaliba ina abu aalib inantiisii ahayd baa dumarka qaarkood ay soo hadal qaadeen inuu nebigu doonayo inuu guursado kolkaasay tidhi dee waxaa ii muuqanaysa in aanu xalaalin aanan u ahayn falam akun lioxilla lahu liannii la muhaajir macahu kuntu min aulaqaa dee xalaalba uma yihi bay tidhi oo ina adeer maadaama aanu ahaanabe oo tan qur-aankuu sheegayba aan ahaade haddana waxaanan ka mid ahayn kuwa shardigan oofiyey allaati haajarna macag waanaan qaxoontigii baanan ahayn dadkii qaxae laakiin anigoo maka sidii u joogaa sanadii sideedaad lagu xoreeyey dadkii la sii daayay baan ahaabay leeda wamra'atan muminan wamra'atan mu'minatan xagga horey ku cadfantay axlalnaa laka aswaajaka baanu kuu xalaalaynay wamra'atan mu'minatan ayaanu iyadana kuu xalaalaynay in wahabat nafsaha lilnabiy nafteeda hadday nebiga u hibayso nafteeda hadday nebiga u hibayso heerin baa la idhaahdaa af soomaaliga gabadh heerini haddii ay u timaaddo nebiga oo nafteeda ay u hibayso heerinkaasi waxaa dhici jirtay dee soomaalida in marna qola ay usoo heri jirtay iyo dee qoys marna qof oo la odhan jirtay inan baa hebelow guriga kuu soo gasho kuu joogta ama reer hebel iyo qoys qoladiinanow markaa inta badan lama celin jirine inantaa waa la guursan jiray way dhacday mararka qaarkood inay gabadh nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo ay tidhi diya naftaydaan kuu hibeeyey markaa fasacada nadara ilayha wasawab kor iyo hoos buu yaro eegay wuu iska yaro foorsaday isagoo xakiim buu ahaa dareemaya in faraj iman karo gees geesi ilaahay ma xileeh in la kala furan karo isagaiyo inantan gaashaamale qof wanaagsan doonaysa ilaahayna wuu kala furtoon in saxaabiyaa soo kacay oo wuxuu ihi haddaanad diyaar ahayn anigaa diyaara maxaad meher haysaa buuhi gabadh la guursanaya meher waa lagama maarmaane dee maxaan hayaa buuhi go-aygaasumaan de hayaa buuhi dee go-a maxay ka dhigi buuhi ama adaa qaawan ama iyadaeh wax iltamis walow khaataman min xadiid war gabadhi meher waa lagama maarmaane fargal hana ahaata xadiid oo dahabbayu haan iyo lacage bal wuxuun raada iyadoo halkaa laga faa'iidaysanaya meherkuna inuu daruuri yahay weliba in la magacaabaana fiicanta in la cayimaana fiicanta inuu bataano aanay shardi ahayn fargal xadiidi dee qiimuu leey waad garan karaysa wuu soo doondoonayoo wuu soo noqdo wuxuu uhi waxba ma hayo markaa nebigu waxa uhi maadaa macaka min alqur'aan oo qur-aanka inteed xafidsanta suurado badan buu sheegay suurado badan uu yidhi taasaan xafidsan oo taasaan xafidsan markaasuu yihi intaa aad xafidsan tahay baan kuugu guuriyay macnaheeduna waad ku akhriyaysaa waad ku tufaysaa ma aha ama waad way kaa barakaysanaysaa ma aha laakiin waad baraysaa weeye waad baraysaa intaasoo suuradood hadday gabadhani barato xoolo waxba kama taqaano leannahu waa xaafidatun libacdin min alqur'aan qayb qur-aanka ka mida bay dee xafidsanta midhka ay inaga duwan uu nebigu inaga duwan yahay waxa weye shuruudahan oo dhami waa isagay u gaarayay in wahabat nafsaha linebi shardiga ka soo baxaya waxa weye marka hadday gabadhu nebiga u timaaday tidhaahda wahabtu nafsii lak yaa rasuula allah naftaydii waan kuu hibeeyey uma baahna cid kaloo meherisa mid innaga ka mida laakiin sidaa dee uguma mehersamaysa hadday tidhaha naftaydaan kuu hibeeyey waxaa loo baahanayaa weligeedii inuu meheriyo naftaydii baa ku hibeeyey hadday midinadii ay ku tidhaahdo meher ma jiro sida ninkaa kale u lahaa meherkeen isaga waa bilaa meher shardiga kale meesha yaallaa waxa weeyaan hadduu nebigu doono inuu guursado in araada annabiyu an yastankixaha shardiga arrin arrinta kale afraada ku jirta khaalisatan laka min duuni almu'miniin arrintani aday kuu gaartay mu'miniintu kalama wadaagaan waynu la wadaagnaa inay gabadhin inuu iman karta e odhan karta naftayna naftaydaan kuu hibeeyey laakiin waxyaabo meesha gaarahoo nebiga ku gooniya waa inay jiraan oo ah kuwa aynu ka warramayno macnaa inaanay cid kaloo meherisa u baahnayn wax meheri inaanu jirin ay sidaa uu kula aqalgalayo arrinta khaaliskii waa taa ee u goonidaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga axkaamta dadka mu'miniinta ah iyo ooryahooda waxa ka dhexeeya ama addoommahooda waxa ka dhexeeya ilaahay qur-aanku ku faral yeelay oo uu kusugu ku caddeeyey suuratu albaqara wa suuratu annisaa suuratu dalaaq suuradahaasoo dhan baa ka warramaya iyo dee axzaab iyana markaasuu ilahay yihi qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim wixii aanu ku waajibinay ooryahooda horaan usoo ogaanaanu soo cadaynay wamaa malakat aymaanuhum iyo gacmahooda kuway milkiyeen iyagana wixii axkaame dhex yaalla ee waajib kaga ah likay laa yakuuna calayka xarajun turjii man tashaau minhunna taa doontaa waad soo dhowayn waa dibdhigi baan leeyahay watuwi ilayka man tashaa taa doontana waad soo dhowayn macnaha heblaayo adigu iska joog maalmaha waan ku dibdhigay iblaayo waan ku soo dhoweeyo laba saddex habeen baan kula joogay waman ibtaqayta ta aad doonto oo miman casalta ku yaad casishayah aada hakisay falaa junaaha calayk dembi kaama saarna sababtan loo doorgeliyey ina ilaahay uu tilmaamo daalika adnaa an taqara acyunuhum inay ishoodu qabowsato oo ay nafisaan ile qofku marka uu og yahay waxaan inu xaqu leeyahay markuu ogyahay inaanu xaqu lahayn waa kala duwanyahi walaa yaxzanna aanay murugoon wayardayna bimaa aatayta ay raalli ku noqdaan bimaa aataytahunna wixii aad siisay kulluhunna wallahu yaclamu maa fii quluubikum aayaddaa dambena waxaynu tilmaannay inay soo horeysay xagga nusuulka oo kuwan ay ka dambeeyeen waxaynu yar baraarujin lahayn shubuhaadka gaalada inkastoo iminka dee wax macruufa kutub badanna laga alife ay tahay way se dhacdaa in qofba mar ay cusubtay dadaan maqalba ay jiraan dad lagu harawsan kara ay jiraan oo qofku haddii dee aqoonta uu diinta u leeyahay aanay badnayn waxaan gaalada iyo mustashriqiinta nimanka haqaafadda iyo culumta dadka muslimiintaa u dhex fadhiistee wax ka sheegaa waa wax ay ku harawsan karaan iyo kiristanka iyo kuwa faafiyaan ama nebi maxamed duraya calayhi salaatu wasalaam waxaay odhan jireen kuwa gaaladii marar badan yidhaahdaan nebigu shahwaani buu ahaabay yidhaahdaan calayhi salaatu wasalaam nin dumarka u badsanaya baahi uu qabo ayaa u ahaabay yidhaahdeen haddii aanay sida ahaynna dee kuwii isaga dadkii raacay ee muslimiintaana afar ayuu yihi ma dhaafin kartaan isaguna tobaneeyuu ka dhigay marka taasi waxa ay tilmaamaysaa inuu ahaa nin baahi gaalale oo dumarka u qabay isagu u badsaday oo iyadoo la og yahay bay yidhaahdeen nebigii naloo soo diray ciise in uu iskaga haajirayba oo waxba aanu guursaninba marka farqibaa udhexeeya labadeenna nebi dee ninka aan waxba u baxsanayn een faatixada aqoona intaa lala helo muxuu ku jawaabi dee waxaanu leenahay kaburat kalimatan takhruju min afwaahim yaquuluuna ilaa kadiban eray ay yidhaahdaan tii u xumayd weeye nimanka caynkaasi xiqdiga iyo naxliga uu buuxiyey waxyaabaha meesha yaallaana waxa weeye marka hore sida aynu inagu ka qabno ama caqiidada islaamku ay tahay ambiyada nebi muuse nebi ciise iyo nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii ka horreysayba waxaynu ka qabnaa inay bashar yihiin bashar inay ahaayeen khalqigana tusaale u ah ubad dhali kara oo ooriya yeelan kara laakiin dee iyagoo aragtida ay ka qabaana liidataa waxa weeye inay ciise ilaahay u qabaan ama ina ilaahay sidaa darteed ayaa runtii aanay ahayn wax isaga iman karaa laba arrimood baa markaa arrintaa jawaabteedu ay noqonaysa oo ra-iisiyahoo waaweyn oo caddaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam guurkan uu badiyey baahi uu qabay inaanay ahayne arrimo kale oo ku jira ay jireen oo isaga dhaafsiisan ta u horraysaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam sida dee macruufka siirada ku cad waxaa dumarka uu kordhiyeyba intuu konton dhaafay intii uu konton dhaafay ayuu nebigu kordhiyey calayhi salaatu wasalaam dumarka intii hore islaantiisii khadiijo ayuunba ahayd markii laakiin ay dhimatay buu dumarkan kordhiyey waana iska macruuf qof heerkaa taagani wax dee baahihoo haysaaba inaanay jirinba waxaa kale oo jirtay ooryaha nebigu calayhi salaatu wasalaam marka laga reebo caaisha in abubakar sidiiq wadacarmal bay ahaayeen nin ama cusubsi doonaya ama guur dee isagu maslaxad ku wataa habluu iska guursan laha macruuf weeye taas taana waxaba ku isagana mid ay ka qarsoonayd maaha intaas jaabiroo carmal guursaday waxa uu ku yidhi armaynan baad guursatay mise carmal kolkaasuu yihi maya carmal baan guursaday kolkaa wuxuu ku yihi hallaa bikran tulaacibuhaa wa tulaacibuk oo inanaa wada ciyaartaan maad guursatid marka inuu isaguna u tilmaamo asxaabtiisa isaguna uu ka dhacsanaado xikmadda keenaysa waxayd inuu dadka u danaynayo isagoo aan u danaysanayn ilaa waa kan isba tilmaamaye aynu usoo noqonna marka xikmadda uu nebigu u badiyey calayhi salaatu wasalaam dumarka afar xikmadood bay kusoo ururiyaan culimmadu muslimiinta ee mufakiriinta ah alxikmatu tacliimiya xikmad la xidhiidha dhinaca dadka in diintooda la baro muslimiinta ah iyo waxbarashada waalxikmatu tashriiciya iyo xikmad la xidhiidha sharci dejinta iyo axkaamta ilaahay ummadda u jidaynaya sida quruxda badan ee fahamsiinteeda dumarku ay uga qayb qaadan lahaayeen waalxikmatu alijtimaaciya iyo xikmad la xidhiidhaysay dhinaca bulshada iyo isku xidhkooda oo had iyo jeer dee guurku marka uu sidaa talantaaliga u dhex maro ummadda wuu isku xidhaa oo tol iyo xidhid baa bata xikmadda afraadna waxayd xikmatun siyaasiya xikmad jaanibka ama dhinaca siyaasadda iyo hogaaminta iyo heerka caalami la xidhiidha ahayd tusaalayaasha haddii aynu soo qaadano masel xikmadda tacliimiga ah iyo dhinaca waxbaridda in dumarkani ay ka qayb qaadanayeen sida la ogsoonyahe nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa nin xishood badan caaisha markay sifaynaysa waxay tidhi waxa uu xagga xishoodka ka shabahayay inaan ku jirta gurigeediio aan debadbaxba aqoon siday u xishootoo kale u xishoon jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam dumarka u ooman diintana mararka qaarkood baa dhacaysa intay u yimaadaan su-aalo culculus oo aada u qayaxan inay weydiiyaan markaa dabeedna si duuduuban buu ugu dhiibayay waxaanu jeclaysanayay kusimo agtiisa jooga oo fahamsan oo u faahfaahaya arrimaha dumarka way dhacday maalintay gabadhi u timid ayaa waxay tidhi kayfa takhtasilu almar'a yaa rasuula allahi min alxayd gabadhu sidee bay caadada uga maydhanaysa gabadhu caadada markay ka maydhanaysay daahirayso sidee u daahirayso kolkaasuu uhi dee biyana way ku maydhanaysaa maro yar oo miski iyo cadarlena way ku nadiifsanaysaa kolkaasay tidhi oo siday marada ugu nadiifsanaysa ilaa andhaadhigiiba u dhaadhacda markaasuu ihi subxaana allah dee ha ku dahaaro qaadato subxaana allah tadaharii bihaa ku dahaaro qaada buui intii unbuu ugu celiyey in aanay dee markaa qancinin buu ugu celiyay caaisho oo gabadh fariida ahayd ayaa dhex gashay oo gabadhiiba intay soo qabatay marada ayay soo jiidoo waxay tihi naa bal xaggan kaalay tii bay u macnaysay oo marada sidaa yeelo halkaa mariyo sidaa yeelo nebiga diiq diiqadda ka daayo annaga ayaa intaa kuugu filane sidaa yeelbayd waa aqoon baa meeshii ka soo baxda waa doorka la doonayo dumarku inay qaataan inay dumarku inaga qaabilaan kaalinta waxbarashada halkii uu xubnaha jidhka iyo xubnaha taranka iyo sida uu noqdo ilmaha iyo sida ay kulanka rag iyo dumarku uu noqon karo cilmiga sayniska halkuu sabuuradda ugu sawiri lahaa mucallinku gabadha inantii oo qaangaadhay oo dhiiggii helaysa oo naasalahoo gashaantiya oo marxaladii wakhtigeeda cusbayd maraysa macallin dhallinyaraha halkuu sabuuradda waxaasoo dhan sawiri lahaa uu daldali lahaa miyaanay ka fiicnayn inay gabadh codkeeda hay sawirto oo ay sayniskii u sharaxdo oo aan fitna imanin iyo fasaad hoona arrin aad u muhiima weeye waxaynu u baahannahay mucallimaad jaamiciyaad oo aqoon u leh sayniska sharxi kara halkii uu gabadha hoosteeda fadhiisan lahaa uu ka umulin lahaa uu eegi lahaa uu fatashi lahaa nin dhakhtarahoo dictori miyaanay ka fiicnayn dabiibad ama dhakhtarad wanaagsan oo jaamiciyada oo ilaa qalliinka samayn karta inaynu diyaarinno dad tawafay oo baktiyay oon waxba ka fikirayn haddayn noqonno waa musiibo marka culimo iyo caamo la ysku dara iyo madax waynu u baahannahay in tadriibkaa la sameeyo iyo carbiskaas oo dhakhaatiirtuna ay kaalintay qaataan noqoto yayay u fahmin inay shaqo waayaane waxaba in ka badan iyagana daaweyntii guud baaba dhakhtar loolayo oo ka badanbe taa inay u tababaraan dumarka weeye oo wax cuslaada oo gabadhi maarayn kari weyda mooyaane dhakhaatiirta laga daaya arrinta waaya caaisha kaalintaasay qaadato ilaahay baana amroo yihi wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma diinta gaadhsiiya dadka qur-aanka iyo waxyiga kusoo degaya guryihiinna ka qayb qaata baa ilahay uhi dumarkii nebigo waa xikmaddii tacliimiga ahayd runtii tusaalayaashumaynu dee wakhtigayna oo ku lexe jeclaabayna baynu taa usoo qaadanayna xikmadahaas waxa kale oo ka mid a xikmad tashriiciya suuradda haddii aad qaybteeda dambe akhrido waxa ama waxaan leeyahay cafwan qaybta hore aynu soo marnayba ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey tabaniga ilmo aana dhalin inaad ka dhigato ubad oo aad tidhaahdo waa kaygii anaa inankaygii weeye ama inanteydii weye taa waa la xaaraantinimeeyey iyadoo taa ilaahay si adag uu xaaraantinimaynayo carabta agtooda waxa macruuf ka ahaa horta in ay xaaraan ahayd inanka lagu sheego qofka inuu gabadhiisa guursado haddii mid la yidhaahdo waa ina hebel hebelkaasi gabadhiisa ma guursan jirinoo xaaraan bay agtooda ahayd oo dee nin gabadhii inankiisa guursadoo kale ayaa loo arkayay si meesha taasi ay uga baxdo zayd ibnu xaarisa gabadhii uu furay oo zaynaba bintu jaxsh ahayd nebigaa loo guuriyay calayhi salaatu wasalaam guurkaasi gabadh car ma lahayd iyadu laakiin guurkaa waxaa ku jirtay in xukun ilaahay uu ku jireeyo xukunkaasoo ah wixii carabtu aaminsanayd oo ahaa ilmaha la isugu yeedho gabadhiisu inaanay xalaal ahayn inay xalaal tahay ayaa lagu muujinayo taa horaa meesha laga saaro ilahay wuxu uhi falamaa qadaa zaydun minha wadaran zawajnaakaha kol hadduu zayd calafkiisii ka qaadu furay annagaa kuu gurinay buu lahay waa xikmad la xidhiidha dhinaca sharci dejinta xikmadda ijtimaaciga ee bulshada islaamka iyo isku xidhkooda waxaynu tusaale usoo qaadan karnaa guurkii dhex maray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo afartiisii khulafada xiditinimadii dhex martay abubakar iyo cumar dee hablahoodii buu qabay nebigu calayhi salaatu wasalaam cuhmaan iyo calina waxa iyaguna qabeen hablihii nebiga isdhexgalkaas abaalgudna way ahayd isjacaylna wuu keenayay waxaanu ahaa isdhexgal inta kale uu guursadayna in badan baa sida ahay xikmad waxaa ku jirtay guurka noocanah ee dumarkan badanu nebigu guursanaya xikmad siyaasiya mararka qaarkood bay dhacaysa kuwii islaamka ugu cadowsanaa ee ugu colsanaa inuu nebigu ka guursaday oo yuhuuddii iyo mushrikiintii carbeedba lahaa marka umu xabiiba abu sufyaan ninkii la odhan jiray dagaalada badan hogaaminayay dagaalkii axzaab ee muslimiinta lagu jabiyey dagaalkii uxud iyo abu sufyaan baa hogaaminayo nebigu wuxuu guursaday calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanu abu sufyaan islaaminba inantiisi umu xabiibu guursaday waxaa la yidhi inantaadii waxaa guursaday maxamedkii ay ishayseen ay isku dhilayseen colaad baa idin dhex taagnay wuxuu horta wax kaleba ha noqotee nin ragahoo qoodhahoo muddo kara way heshay buuli macnaha wuu ka markhaati furay in gayaan cajiib badan ay ti arrintaasi muddo kadib waata keentay inuu abi sufyaan islaamo niman kaleo madaxdii yuhuudda ka mid ahaana waa kii nebigu guursa ee ka guursaday iyadoo weliba reerahoodii la qabtay oo qaar ka mida la laayay markii dabeedna dumarkaa yuhuudda ka mid ahaa uu guursaday qayb badanoo yuhuudda ka midiina qaar ka midiina way islaameen iyo carabtii iyaga xidhiirhka la lahaa dumarka laftoodiina way islaameen sidoo kale intii laga qabtay addoommaha ahaana waa la xoreeyey oo waxaa layihi xididkii nebiga addoommaynoo noqon kari maayaane aan iska sii dayn ooryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam way iska fiican tahay inaad magacyadooda barato taariikh ahaan iyo dee waa tan naski dee tilmaamayo sida ay isugu xigeen baa sidan ahayd sayida وخديجة بنت خويلد سودة بنت زمعة عائشة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر زينب بنت جحش زيت- زينب بنت خزيمة هند بنت أبي أمية المخزومية أم سلمة أم حبيبة مقعيضها رملة بنت أبي سفيان ميمونة بنت الحارث الهلالية جويرية بنت الحارث صفية بنت حيي marka aad doonayso tarjamadooda iyo faahfaahinta taariikhdoodana cilmiga taariikhda ayaad ka raajici doontaa halkaasaad wax badan oo ka mid ah ka heli doontaa mid walba eh, macnaha waxay ahaan ummahaatul khaalidaat waa hooyooyin taariikhda ku waraya intaa haddaynu kaga gudubno een, axkaamta qoyska nebiga daahirka la xidhiidhaysa calayhi salaatu wasalaam waxaad u guuraysaa aayadda saddex iyo konton يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث سو صدح يا كنت ما سؤال أبي يا كنت آه ما آياتك اسكو حيقوم شرح باك لفقيني ويسكو حيقان ومن آداب الوليمة عنوانكم islaamku waa diin wax walba ka odhanaysa nolosha allabariga iyo habka loo wada cunayo habka la ysu booqanayo iyo adaabta iyo anshaxa fiican ayaa halkan ilaahay uu ku xusaya qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo laa tadkhuluu buyuuta annabiy guryaha nebiga ha gelina ilaa an yuudana lakum in la idiin ogolaado la idinku yeedho mooyaane ilaa dacaamin raashin casuumad ka jirta guryaha nebiga in laydinku yeedho mooyaane ha iska dafodhanina weliba khayra naadiriina inaahu idinkoo aan bisaylkiisa raashinkaa sugayn intoo meesha sii fadhiisataan intuu bislaanaya ha sugina walaakin idaa duciitum marka la idiin yeedho fadkhuluu gala ee raashinkii bislaado wey fa idaa dacimtum marka aa cuntaan fantashiruu kala dhaqaajiya hala kala dareero walaa mustaanisiina lixadiiin idinkoo aan war weheshanaynin oo haasaawo aa sii koranaysaan oo sugaysaan aanu jirin inna daalikum arrimahaa la idiin soo diiday sugiddaa iyo sheekadaas kaana yu'di nebiya nebigay dhibaysa culays bay ku tahay nebiga arrimahaa laydiin diiday fayastaxii minku wuu idinka xishoonaya wallaahu laa yastaxii min alxaq ilaahay wixii xaqa caddayntiisa kama xishoodo waidaa sa'altumuuhunna mataacan marka weydiisaan weydiinaysaan dumarkaa nebiga agaab iyo bagaash iyo wiciyad fas'aluuhunna min waraa'i xijaab xijaab dabadi ka weydiiya daalikum adharu sidaasaa u hufnaan iyo nadaafad badan liquluubikum wa quluubihin qalbigiinna iyo koodaba sidaasaa u wanaagsan wamaa kaana lakum idiinma xalaalaha an tu'duu rasuula allah rasuulkii ilaahay inaad dhibtaan walaa an tankixuu aswaajah ooryihiisa inaad guursataanna xalaal idinma aha min bacdihi abadan intuu geeriyooday weligeedba xalaal idinma aha inna daalikum arrintaa samaynteedu kaana cinda allaahi cadiiman ilaahay agtiisa dembi weyn bay leedahay in tubduu shay-an haddii wax muujisaan aw tukhfuuhu ama qarsataan fa in allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday bikulli shayin caliiman wax walba wuu ogsoon yahaye laafta ha ku qarsannina waxaa la idiin diiday laba sababood bay lahaayeenoo ta hore waxay ahayd nebigu xaasaskiisa mid ka mid ah ayuu guursaday calayhi salaatu wasalaam ummu sulaym xaaskii la odhan jiray buu guursaday haa ummu salama baan leeyahay adigu xaasaskiisii mid ka mida buu guursaday wuu la aqalgalay casuumadiibuu dabeedna ugu yeedhay asxaabta qaarkood markii horena way sii yaro fadhiisteen intuu raashinku bislaanayay markii ay cuneenna way iska sii yaro sheekaysteen inkastoon qayilaad la sugaynin iyo jaad haddana guriga nebigaa la yska jeclaysanaya calayhi salaatu wasalaam nebiguna si uu laydh cas ugu shido oo macnaheedu ka dhaqaajiya ah wuu ka baxay guriga xaafadihiisii kaleu soo yaro barbaridiyey bal iska warrama ma fiicantihin haa arooskaagii siduu ehelkaagii ma wanaagsan yahay aroos fiican dheh way ku hambalyeeyeen wuu soo wada maro haddana wuxuu soo maray iyagiioo sheekadii jeclahaya haddana jiiro kalau galay oo wareeg dheer buu haddana kusoo dhuftay islaantiina dee meeshuna guri afar maqsinoo fiilaa maahee waa beebeegaa lagu jiray oo kale iyo waab yar iyo taandha iyo waxaasaa mujaahidiintu ku jireen ileen dad ilaahay dartii unu dagaalamay ahaa intay meesha kifaaxun bay qaadanayeen marka kifaaxa meelo yaryaroo noocaasay kusoo qaatay islaantuna meel halkeera ayay ku afaama jiiran tahay oo gidaarkay afka usii jeedisay iyadoo ragga ka xishoonaysa iyana kadeedkaa iyo diiqaasa haysta mar dambaa cid ogeysiisayba cid baa ogeysiisoo tidhi war nebigu wuxuu doonayaa inuu seexde eh meesha iskaga kaca way iskaga dareereen bani aadamkuna dee waa yar kala duwan ya dadka qaar baa iska dhegweyna mar dambe oo budka agtooda lagu dhuftay nimanka iska dareereen aayaadkanaa markaa soo degay iyada oo dhacdadaas ilaan qur-aanku waxa weeye dadka nidaamka kolba wixii liitaa laga jafayaa oo dadkan waa la toostoosinaya yar qalqallooca ku jiraa la toosinaya ilaa ay mudh noqdeen kolba waxbaa laga jafayay kolka haddii ay dhacday casuumaddii in hawshaa iyo culayskaasi ka yimi taa waa la haadiyey arrintaasoo meesha waa laga saaray haddii ay timi in qoysaskii nebiga ay dhib kala kulmeen dadkan sooriyada u yimina taana xijaabkan baa la soo rogay iyo waraa alxijaab in lagala xidhiidho haddii ay dhacday dadka qaarkood si kastaba ha ka ahaatee hadday doonaan aan barakaysannabaabay odhanayaane inay kusii fikireen nebigu hadduu dhinto oorihiisa inay guursadaan iyadana la deedifee oo meesha laga saaray wixii qalbiga ku jiray iyo wixii dadka qaalabkooda ka muuqdayba ilaahay waa haadiyey oo waa kala hufo waa kaas nidaam fiican baa ka soo baxay meesha xagga axkaamta ku jirta aayaadka haddii aynu eegno xukunka u horeeyaa waxa weeye hal yajuusu tanaawulu acaam biduuni dacwa miyay bannaan tahay raashinkii inaad iska cunto iyadoon lagugu yeedhin mee waa la diiday taa dadka inta loo yeedhaa imanaysa qofka aan loo yeedhin waa inuu ogeysiiyaa inuu meesha yimid oo uu soo xaadiray waa inuu ogeysiiyaa yuu yidhaahdaa ana haa hunaa anna way kan ama haddaad cid kale soo kaxaynayso waa inaad u sheegtaa tidhaahdaa sidee nebiguba sameeyey hadda hebelna wuu ila socdaayo wuu marayaae miyaad u fasaxaysaa inuu ka soo qayb galo mise waa maya ilaa haddii toban qof loogu talagalay labaatan yimaadaan ilaa meeshii mucjiso nebi ma taalla imikaeh waa la isla kadeedmayaa berigaa mucjisaadka nebigu jira raashinku waabuu iska kordhi jiree taasi waxay keenaysaa taas qofkana inaan la ihaanaysanin qofkii kalena aanu culays fuulin marka tataful baa laydhaa iska imaatin weeye iska imaatin qofkaa isa soo qora isagu tataful baa la yidhahdaa ma bannaano xagga shareecadda waxaa xukunka labaad uu sheegaya hal yajuus aljuluus bacda tanaawuli acaami bacda tanaawuli acaami alwaliima laa xaraam meeshii kol haddii allabarigii la cunay in la kala dhaqaajiyo way sidaa ilaahay uhi faidaa dacimtum fantashiruu faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lard amar baaba dhacay dee bal dadkeennan ducafada ahee marka aada dhergiso ayuunbay ku odhanayaan jaadkii mee in laga soo hunqaaciyo istaahilaan markaa wixii ay cuneen waayo waxa ay sheegaysa waa nooc xadguduba weeye xadguduba halkii qofka uga mahadnaqi lahaa ee isaga laftiisu xil uu isa saari lahaa siduu uga jawaabi lahaa casuumadda ah hadduu mukhadaraad ku xidho waa musiibo weyn weye sideedabana waxaa layihi lafa rag bay idhahdaan soomaalidu laakiin lafa dad baa u culus bay idhahdaan soomaalidu inta martii kuu fadhido dee mar furan maysid nafisina maysid maydhanna maysid shaahu karintooda iyo suuli hagaajintooda iyo u sheekayntooda iyo raaligelintooda ilaa ina lizawrika calayka xaqan buu xadiidkii ahaa naftaadu xaq bay kugu leedahay oridaadu xaq bay kugu leedahay martidaadu xaq bay kugu leedahay buu xadiidku sheegayay dee martigani xaqiisii buu la fadhiyaa maxaa u hadhay dee mar hadduu casheeyey ama qadeeyey dee inuu dhaqaajiyo weeye xaqaluu kugu sii cuslayaa ma jiro marka culayskaasaa la diidaya xukumka saddexaad waxa weeye xijaabkan la amray dumarka ma ooryaha nebigu ku khaas yahay misead ummadda ooryaha dumarka muslimaadkuna way la qabaan maya way la qabaan weeye waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab xijaabkaas dabadiisa sida looga weydiinaya dumarkii nebiga ayuunbaa kuweennana looga weydiinaya wax sababi mar haddaanay jirin gabadhu inay asturnaato wey marka xijaabkani ma gid mid daahoo la xidhaabaa ma mid gidaarahoo kaaga gudbanaadaa mise waa kanay xidhan yihiin kanay xidhan yihiinna waa lagu sheegay oo gabadhii markay asturantahay waa min waraa'i xijaab ay iska gaashaamantay wixii aad uga baahata waad la hadli kartaa kol hadday asturanta culimada qaarkoodna waxay leeyihiin dooriyii nebiga waxaaba loo sii dhaafinayay in gidaar dabadii laga hadlo in arrinkan xijaabka ay ooryaha nebiga aanu khaas ku ahayne dumarka mu'minaadkao dhammi la wadaagaan cilladaa caddaynaysa cillada daalikum adharu liquluubikum wa quluubihin quluubtoodii iyo quluubtiinna rag iyo dumarow qalbigiinna saasaa u hufnaan badan markii la yidhi nebiga ooryihiisii qalbigooda sidaasaa u hufnaan badan asxaabta qalbigooda sidaasaa u hufnaan badan dadkan kooda maxaad u malaysa hufnaanta miyaan uga sii baahi badnayn ileen keenaaba waswaas iyo shaydaanka wehelkiisa uu ku badan yahay cilladaasina waa arrin kale oo iyaduna sii caddaynaysa yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihin aayaddaasina waxay tilmaamaysaa waa la ysku cadfay fariintan iga gaadhsii buu ilahay yidhi nebi maxamedo ooriyahaaga iyo hablahaaga iyo dumarka mu'miniinta oo dhan gabadh kastoo ilaahay rumaysay xijaabka ha qaatay waa xijaabkaa gaalada iyo shaydaankooda iyo jaahiliyaddu ay ka siibayaan ilahay baa ihi yanzicu canhumaa libaasahumaa shaydaanka markuu ilaahay ka warramayay aadam iyo xaawo dharkiibuu ka siibayaa ficilkuna waa ficil mudaaric weli siibiddii wuu wadaa muu daynina ilaa hadda ololihii wuu wadaa gabadh iyo qaawanaanteed dad dhan baa u dhisan oo ummado dhan baa dhaqaalo ku bixiya oo u howlgala si ay u faydfaydan lahaayeen xukumka kale waxa uu sheegaya alxukmu araabic hal iطacaamu lmuqadamu lidayf calaa wajhi tamliik am ilibaax casuumadda laguu soo dhigay ama hudheel ha ahaato ama xaafade iyoba waa cajabe maxaa xukunkeedu uu noqonayaa ma in lagu milkisiiyeybaa mise waa in laguu fasaxay laba arrimood bay taasi sheegaysaa haddii maalan lagu milkisiiyey waad raran kartaa weeye qandi waad samaysan kartaa weeye la qaataano bannaan weeye haddii laakiin laguu fasaxay uun inta aad afka uga cunaysa itaalkaad doonto ama cir weynow ama cir yara oo inta aad ka cuntun baad xaq u leedahay wixii soo hadha dee ama hudheelkaa le ama uxale qofkii kuu sameeyey labada waa iyama su-aashaasaa la iska weydiiyele diintu waxaanay sheegayni ma jiree jawaabteeda waxay noqonaysaa bay yidhahdaan culimmadu ilaahay wuxuu uhi fa idaa dacimtum fantashiruu marka quudataan dhaqaajiya iyamaad ka fahmaysaa quudatadaa lagu ihi ma aha in lagu mulkisiiye waa in lagu fasaxay un inta aad ka cuni karayso intaad ka cuni karayso ayuunbaad ka qaadaysa ama caloosha ha ku xanuunaysa oo wax yar ka cun ama abateed fiican u hayoo ka dhereg waa intaasun dacimtum baa lagu ihi laakiin inaad badhna cunto badhna qandiga ku laabato waatay culimmadii hore soomaalida iyo isku seegaan caamadooda qandigu ku ritaa buu leeyahy bay dhaha intaasunbay ka xanaaqeen waaya inkastoo dee dacaayadina ku jiri karto xukumka saddexaad hal zaala annikaaxu can ummahaati lmu'miniina bimowti nebiy guurkii nebiga iyo horihiisa udhexeeya wuu go-ay haddaa maxaa loogu diiday dadka kale inay guursadaan kol haddii xidhiidhkii uu go-ay dee waxaa loogu diiday ilaahay baa yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum nebigu dadka mu'miniintaa naftoodu ka xigaa oo isagaa uga dhowba qofka naftiisa waalidkaabuu kaa xigaa in ilmahaaguu kaa xigaa naftaaduu kaa xigaa ooryihiisuna waa hooyooyinkood baa layidhi aayaddaasaa caddaysay xidhiidhkii haba go-e eh in haddana sidii hooyadoo kale guurkeedu kaa xaraam yahay oo aan loo hunguroon karaynin sidaa daraaddeed ba caaisha radia allaahu canhaa wakhtigii uu nebigu ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam dee da-deeduba way yarayd ilaa la tilmaamay dumarka wakhtiga lagu guursadaba iminka ilaa siddeed iyo toban jir in ahayd baa la tilmaamaa marka haddana sidii ayaa adduunyada ku qaadatay iyada oo aan cid kale soo marin maadaamay xaraam ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yudana lakum in la idiin fasaxa mooyaane ilaa طacaamin raashin hayra naadiriina inaah idinka oo aan sugaynin inaahu eg ma aha inaagani kii weelkii ma aha dadka qaarkoodoo luqada carabiga xog badan aan u hayn waxaa laga yaabaa inuu inaagan uga egaado kii weelka weelkiiyo wiciyadda waxaa la ydhaha alinaa laakiin kan iyo kaasi waxay ku kala duwan yihin midina waa maqsuur midina waa mamduud waa inaaun wa inaa kani ma laha hamsadii dheerayd macnaha faataytu lahu inaaan weel baan u keenay waa hamse dheer buu leeyay inaaan kanina waa gaabanya alina waa bisaylkii wey bisaylki halkaana waxaad ka faa'idaysanaysaa wax la raajaro kuma samee casuumaddu iyadoo diyaarahun guriga in la yimaado oo aan waxba lasii fadhiin ee la isku beego timeka wax bislaanayaan wakhtiga wax bislaanayaan iyo wakhtiga la imanayo ee waxaan saacadda la fadhiyayo ama nusa saacaha waa laga yaabaa dadka inay ku dilaacday macalkara ha noqoto bal taanaha la iska ilaaliyo walaakin idaa duciitum fadkhuluu ayaa layidhi idaa duciitum fadkhuluu waa la gelayaa fa'dani tartiib maca tacqiib weeye waa laguu yeedhay waad soo gashay fa idaa tacimtum markiiba waa la cunay fantashiruu taasay isugu xigaan imaatin me waa yeedhmo iyo gelid iyo cunid iyo bixid nidaamku saasuu ku wanaagsan yahay waxaa liba intaasi xiisaa leeyahay walaa mustaanisiina lixadiid sheekana ha sii weheshanina wax kaloo loo sii fadhiyaa ma jiro haddii sheeko iyo wax arrin loo wanaagsan iyo shir meesha lagu hayo taasi waa xaalad gaar ahoo fasax iyo ruqsad baa laga haystaa qofka guriga la casuumadda diyaariyey casuumaddu hadday isugu jirta cunno iyo fadhi dee waa xaalad gaara taasi ee tii cunnada ahayd unbaa laga hadlayaa marka wax mawliidahoo waajibay iyo wax jaadahoo waajibay iyo wax kaloo lagu sii xidhiidhinayo midna ma yaallo waa la cunay waa la tegey intaasay ducadii ku dhammaatay ina dalikum kaana yuudi nabiya nebiguu dhibaya fayastaxii minku wuu idinka xishoonaya sidaa dhacdadaasiba ay ku timi wallahu laa yastaxii min alxaq waidaa sa'altumuuhuna mataacan fasaluuhuna min waraa'i xijaab dalikum adharu liquluubikum wa quluubihin alqalb ayaa ilahay wax rag iyo dumar is-eegiddooda iyo is-aragooda iyo qalbi baa ilahay uu tilmaamay qalbi ilan waxaa la yidhaahdaa arag waxaa la yidhaha annadar bariidu lqalb eegmadu waa boosta qalbiga marka aad qofka wax la doonayso boostaad u dhigtaa waraaqda si uga sii qaata meeshiisaa yar oo wax kala baxayo marka ishu haddii ay wax qabato kolkiiba qalbiga ayaa labaadyo bilaabaya iyo in wax ku sii noqdaan ila waa la weheliyaay marka qalbigii sida uu nadiifta ku noqonayaa waxa weeye eegmadii xaraamta ahayd noocay doonaysaba ahaatee ragguna inay iska ilaaliyaan dumarkuna inay iska ilaaliyaan ila dumarkiina looma bannayne haddii adigii lagu diiday eegmada iyadiina waa loo diiday waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihin gabadhii hadday indha shareerato oo ay istidhaahdo ninkii kuma arkaya eegta uun dee iyaba waa inkaar wey marka rag iyo dumarba aayadda suuratu nuur baynu kusoo marnay in loo diiday fasaluuhuna min waraa'i xijaab in tubduu shay-an aw tukhfuuhu bal sida ilaahay uu kula hadlaya qalbigu ka warramaya iyo waxa qarsoon haddaa wax qarsataan iyo haddaa muujisataan fa ina allaha bikulli shayin caliim qofkii inuu wax qarin lahaa ee odhan lahaa dad kuma arko ilahay waan ku arkayaa buu leeyay wallahu aclam